wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabatay shir looga hadlayey mashruuca adkaysiga cimilada iyo sugnaanta cuntada shirka waxaa ka qayb galay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland bulshada degan deegaanada kismaayo ku xidhan iyo hay-adaha mashruucaasi uu quseeyo agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iskaashiga caalamiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa warbaahinta uga warbixiyey shirka iyo waxyaabaha looga wada hadlay mashruuca maantayto ama shirka dhacaayey oo la yidhaahdo steering committee ama advisory board waxa u dhacayaa si bilo ah ayuu u dhacayaa runtii muhiimadiisana waxaa waaye mashruuc ay fangaraynayso dowladda jarmalka oo la yidhaahdo mashruuca u adkaysiga isbeddelka cimilada ee sugnaanta cuntada oo runtii mashruuc aad iyo aad muhiim u ah taargetkiisana uu yahay magaaladan kismaayo iyo deegaanada ku xeeran waxaa loo sameeyey advisory board ama steering committee marka kulan bilaahi sameeyaan kulankii ayaa markiisi labaad dhacayo bishii hore wuu qabsoomay bishaana maanta ayuu noo qabsoomay ilaahay mahad iskale oo taariikhdu ay tahay twenty nineka bisha toddobaad twenty twenty four waxaa kasoo qayb galay wasaarado kala duwan agaasimayaal guud iyo dadka deegaanada ka kala yimid iyo hadbo komishinada iyo institutionada uu qoseeyo farxad bay noo ahayd si guul ayuu noogu soo dhammaaday waxaa noo yimid task force ama tiimka ka socday ee mashruuca hogaaminayey g i z sidoo kale dadka hirgelinaya mashruuca hay-adaha ay qayb ka yihiin alight iyo n r c iyo oo implementing partner mashruuca ka ayaa ayagana qayb ka ahaa runtii mashruuca guulaha uu gaaray bilowgiisa ilaa hadda meesha uu maraayo waxyaabaha babilaynka iyo qorshayaasa kusoo jiro ayuu ahaa wax laga dhiskaas garaynayay iyo kadibna mashruuca dee si uu u noqdo mid dadka anfaco oo objectiveka ama ahdaafkii uu lahaa mid ku guulaysto uu u noqdo marka dhiskaashankani wuxuu dhici doonaa bishiba mar ayuu dhici doonaa dhammaadka bisha waxaan rajeynaynaa resultigiisana dhammaan dee tiimka steering committee waa waa lala wadaagi doonaa wixii ka soo baxaya outcomekiisii